gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle wasiirka wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka iyo kan degmada ah ayaa kormeer ku tegay tuulada baaray oo dhowaan uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar ayaa ugu horeyn ka warbixiyey halka ay marayaan dadaalada lagu xirayo meelaha webigu biyaha ka jabsaday maalintii jimcada ahayd ayaa waxay baxday buqdan ama fatahaadan ay ka baxday tuulada baarey taasoo ay saameysay tuulooyin badan ay galaabsatay haddana ay ku dhowdahay in ay goyso adeegii bulshada sida wadooyinka laba maalmood ka hor raja weyn oo waxaan ka qabnay inay noo xirmayso wayna noo xirintay annaga sida caadada noo ah annaga waa isku tashanaayo waa shaqaysanaay waxayna waa qabsanay laakiin waxay noqotay mid naga tambadatiyo ilaahay wax uga tawaaye marka sidaad og tahay xali shaqdii dhexe ayay waxay jabsatay wixii aan laba maalmood aan qabanaynin ayay jabsatay dhanka kale wasiirka wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka hirshabeelle ayaa dhankeeda ka hadashay fatahaadda webiga iyo dadaalada wax looga qabanayo hadaad aragtaanba tuulada baarrey maalmihii ugu dambeeyey waxaan maamulka degmada jowhar oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo wasaaradda waxay iska kaashanayeen sidii loo xakamayn lahaa fatahaadda uu samaynayo webiga shabeelle ee dhex mara degmada jowhar saa aragtaanba webigii muddo ku siman shan maalmood waxaan la tacaalaynay xakamaynta biyahaas alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin maanta oo ay tahay axad waxaa ilaahay mahadiisa inuu webigii karkaaraha jabsaday saamayna uu ku yeeshay awalka horeta uu saamayn ku lahay degmooyin tuulooyin hoos imaado degmada jowhar haddana saamayntiisa tii iyadoo taalamidta kalenta ay kasii badan tahay guddoomiye garabkaagaa nahay dadaaladana koleyta oosaan si wada jiro ugu ahayn waa usii laba jibaari doonaa waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka dowladda hirshabeelle shacabweynaha muslimiinta ah dowladda dhexe iyo dhammaan hay-adahaba inay kaalin muuqato ka qaataan fatahaad fatahaadda uu sameynaayo fatahaadda webiga shabeelle ka geystay tuulada baarey ayaa saameyn lixaadle ku yeelatay dadka beeralayda iyadoona dalagyadii beeraha saarnaa intooda badan ay biyuhu qaadeen